VOA One Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee fiimada geeska caalamka iyo barteena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaasaha bisha mayna waa soddon sanadka labada kun saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duurnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimona ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah ganacsade soo kordhiyey ganacsi ay ka faa'iidaysanayaan dhallinyarada moromaalka ah
waxaan ku iibiyaa alaabta fiirbaarhka sikinka ah ayaan ku iibiyaa waxaana waxaa alaabta ka mid a jingadaha iyo qoryaha iyo biraha iyo waxaasoo dhan baa ka mid a wax kaloo labaad kaariyoonyaasha iyaguna waan ka kiriya dadka danyartaa ee xaasilaydaa oo ku soo shaqaysaan iyaguna
ciyaarihii iyo heesihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada dowladdu ay fashiliyeen weerar ay al-shabaab ku soo qaadeen magaalada masagawaay ee gobolka galguduud ee maamul goboleedka galmudug war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladdu ay sii ogaayeen weerarka ay damacsanaayeen al-shabaab kadibna ay ka hortegeen war-saxaafadeedka dowladda federaalk ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay dileen in ka badan soddon ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayna qabsadeen saddex baabuur oo ay adeegsanayeen dowladdu waxay sheegtay saddex ka tirsan ciidanka dowladda in ay ku dhaawacmeen weerarkaasi dhinaca kalena maleeshiyada al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in weerarka ay ku qaadeen masagawaay iyo weerar kale oo dhabagal ah oo ay u geysteen ciidamo gurmad ah oo ka yimid dhinaca ceeldheer ay ku dileen saddex iyo toddobaatan ka tirsan ciidamada dowladda wararka ku saabsan dhimashada labada dhinac ayaan si madax bannaan loo xaqiijin isla wararka dhinaca amniga ayaynu ku jirnaayay howlgalka midooda afrika ee atmis ayaa sheegay in howlgal ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada dowladda ee soomaaliya iyo kuwa atmis ay qaadeen howlgal ay kaga daba tegayeen maleeshiyada al-shabaab ee jimcihii weerarka ku qaaday taliska ciidamada atmis ee magaalada buulamareer war ay atmis ku baahisay barta twitter-ka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay tiro door ah oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana lagu soo furtay hubkii ay ka qaateen xerada ciidanka ee buulamareer wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaa sheegtay in ukrain ay dhowr jeer weerar ka geysatay caasimadda ruushka ee moscow wasaaraddu waxay ku tilmaamtay weeraradaasi kuwo argagixiso sarkaal sare oo ka tirsan ukrain ayaa beeniyey in dalkiisa uu ku lag lahaa weerarada wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa intaasi ku dartay in sideed diyaaradood oo aan duuliyo lahayn ay soo gaadheen bartamaha magaalada moscow ka hor intaana nidaamka difaaca hawada ruushku aanay soo ridin amaba aanay bedelin jihadooda dadka ku nool caasimadda ruushka ee moscow ayaa baraha bulshada kaga hadlay qaraxyo ay maqlayeen duqa magaalada moscow sergi sobaynin ayaa sheegay in uu jiro burbur yar oo soo gaadhay dhismayaal dhowr ah oo koonfur galbeed ka xiga magaalada moscow waxaana dadka deegaanka laga daadgureeyey laba dabaq oo dhanka galbeed ka xiga magaalada waxaana duqa magaaladu sheegay in laba qof ay ku dhaawacmeen weeraradaasi intaasna dhegeystayaal waxay noogu hidil warkii dunida halkan dhegeystayaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ganacsado ku sugan magaalada boorama ayaa sameeyey meelo ay dhallinyarada muruqmaalka iyo xirfadlayaashu ka helaan qalab ay ku shaqaystaan oo lol maalmeedkooda ay ku soo saartaan qalabkaasi oo kiro jaban laga qaadayo kadibna ay u soo celinayaan ganacsadaha haashim sheekh cumar good ayaa faahfaahinta inoo haya inta badan shaqooyinka ay ka shaqeeyaan dhallinyarada aan helin waxbarashada aasaasiga waxaa u badan xoogsiga iyo muruqmaalka iyo xirfadaha gacanta laga qabto haddaba cabdi cilmi bookh waa ganacsada iibiya alaabaha dhismaha gaar ahaan kuwa hore loo isticmaalay meheradiisu waxa kale oo ay ka shaqaysaa kiraynta gaadhigacanka alaabaha wax lagu qodo ee muruqmaalku ku xoogsadaan maalintii iyo qalabka kale ay ku shaqaystaan xirfadlayaasha bartay xirfadda dhismaha ganacsadahan ayaa aaminsan inuu bulshada xoogsatada ah ee hoose uu u soo kordhiyey fikirkan maruu u warramayay idaacadda v o a ugana warramayay shaqada ganacsigiisa cabdicilmi bookh baa la yidha aniga waxaan ku iibiyaa alaabtii fiir baarhka sikinka ah ayaan ku iibiyaa waxaana waxaa alaabta ka mid a jingadaha iyo qoryaha iyo biraha iyo waxaasoo dhan baa ka mid a wax kaloo labaad kaariyoonyaasha iyaguna waan ka kiriya dadka danyartaa ee xaasilaydaa oo ku soo shaqaysan iyaguna waxaa kaloo ka mid a biraha dhulka lagu qodo sabaradaha iyo dubayaasha iyo waxaasaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a qalabka nijaarada laga shaqeeyo oo nijaarin badan oo shaqaale meesha ku xidhan yihiin oo shaqaale markay u yaryihiin ilaa toddobaatan qof ama ilaa sideetan meelaha yimaadaan oo meeshay ku xidhan intuba kaariyoonyaasha si samanfalaan baan uga kiraynaa saddex kun baan ka kirna maalintii hadday soo waayaanna kuma qabsanno toban cisho hadday soo waayan kuma qabsanno haddii masaariifta ka helna masaariiftan bay qaataane waan ka sugnaa lacagteeda hadduu jabana annagaa annagaa laxamadii waxba ka samayna oo kharashka bixina walkaa samanfalaan meesha weeyaan oo dad badan baa oo dan yara meesha ku nooloo samanfalaan baan u qabanaa dadka
waxaad sheegtay in dhallinyar badan ay kaa kiraystaan gaari gacanka amase kaariyoonaha inta markaa gaari gacanka kaa kiraysata maalintiina ku shaqo tega inteed ku qiyaasi lahayd ilaa lixdan weeyaan lixdan baa ku shaqo tega soo celiya qaarna meelay dhigtaanoo lacagtu ma ay keenaan ilaa lixdan wey waxaa ku shaqo tegaay
dhallinyarada xoogsatada ee murqumaalka ee ku shaqo tegaya gaari gacanka shuruudahaad ku xidho maxaa ka mid a waxaa ka mid ah saddex kun baan kaa kareeyey hadduu jabana anaa qabaanay wuxuu jabo hadduu taarku qara anaa bixinaya wixii hawlgol anaa bixinaya saddex kun keenaa saddexdaa kun haddii saddexda kun waayana kama dhigo kama qabsado isikataga ma idhaahdo waa ku shaqatago masaariifta kusoo saaraya masaariiftiina dhallinyarada xoogsatada ee suuqa ugu shaqo tegaya gaari gacanka inay soo celinayaan in kale yaa kaaga dambeyn qaar damiin bay noo keenaan qaar qaarna hor ilaahay baanu aaminaa waan iska aaminaa waan iska qaataan ana qaarna damiin bay noo keenaan waxaa kaloo sheegtay in dad muruqmaala iyaga laftooda aad ka kirayso qalabka ay ku qodaan dhulka qalabka nijaarista kuwaasoo kale sead u macaamishaan iyaga waxaan u macaamilaa kolkay shaqa soo helaan ayaan ka kireeya way qaataan oo toban kun baan kaga kireeya inteedunan bay la maqnaadaan haddii shaqadii way dhici weyda yidhahdaanna way soo celiyaan oo maxaad u qaateen ma yidhaha waan ka reebaa
kuwa maxaad kharash ka qaataa markaa aad qalabkaa ay wax ku qodayaan amase guryaha ku samaynayaan aad ka kirayso maxaad ka qaataa toban kun oo kaashaan ka qaadaa wax kale kamaba qaadaba haddii waan weyne yidhahdaanna maqaannabo iska dhiga unbaa dhahdaa qalabka dadka kugu xidhan ee saasoo kale qalabkaa aad kiraysa kaa kiraysanaya ee u badan dhallinyarada marba marka ka dambaysa ma soo biirayaan dhallinyaradaasi qalabkaa aad kirayso kaa kiraysanaya ha marba mar ka dambaysay soo korayaan maalinbaa inbaa ku soo kordha dadka kolbay kuwanis arkaanay yidhahdaan halka soo qaateen iyo ii keenaan maalinba dad baa soo kordhaya maalin kastaba fikirkan yaa kugu dhaliyey markii ugu horraysay adiga markii ugu horraysay meesha markii ugu horraysay dee anigu waxaan iska danyar baan ahay oo shaqadaa danyaraan ku bilaabay kolkii dambana dad baa igu soo kordhay saydii oo kalaa way sii ballaartay markaa anna dadkii nin danyar ku soo koraan ahaa dabeedna waan soo dhoweeyey dadkii sidiiba mashruucii ku weynaaday markaa imka sidii baan ku shaqaynaa imka kaasi wuxuu ahaa cabdicilmi bookh oo meherad iibisa alaabaha duuga ah ee wax lagu dhiso ku leh magaalada boorima oo aanu ka waraysanaynay ganacsiga uu ka ganacsado oo ay ka mid yihiin qalab uu ka kareeyo muruqmaalka sida gaari gacanka qalabka kale ee dhulka lagu qodo qalabka nijaarista iyo qalabka kale ee guryaha lagu dhiso haashim sheekh cumar good v o a boorima
halkaad weli dhegeysaa nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markana aynu ku wadanasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington gabdho dhammaystay waxbarashada jaamacadeed ee magaalada boosaaso ayaa loogu baaqay in aqoontooda ay uga faa'iideeyaan bulshada gaar ahaan dadka qaba baahiyaha caafimaad faahfaahinta warkan waxaa inoo haya yuusuf maxamuud yuusuf
tirada ardada qalin jebisa ayaa waxay ahaayeen boqol siddeetan iyo afar oo boqol afartan iyo kow ka mid ah ay ahaayeen gabdho halka inta kale ay ahaayeen dhallinyaro wiilal ah oo bartay cilmiyo kala duwan kuwaas oo u badnaa caafimaadka munaasabadda ay ku qalinjibinayeen ardadani waxaa goobjoog ka ahaa waalidiin maamulayaasha jaamacadaha qaar ee magaalada boosaaso iyo marti kale inta ay socotay madashan ayaa waxaa lagu dheeraaday ahmiyadda ay waxbarashada u leedahay bulshada maadaama goobta kuwa ka qalinjibinaya ay u badnaayeen gabdho taasoo lagu micneeyey in waxbarashada gabdhaha ay wiilasha kaga horeeyaan dhaktar aadan cabdi axmed maamulaha macadka sahan kulej ay dhallinyaradani ka qalinjibiyeen ayaa ka waramay ardadan iyo waxbarashada ay barteen ardada saaka qalinjibinaysa waa boqol iyo siddeetan iyo afar arday boqol iyo afartan iyo kow ka mida waa gabdho halka afartan iyo saddex ka midna afartan iyo saddex ka mid ay yihiin inamo ama wiilal halkaas waxay ka muuqanaysa inaan guryo fara badan aan dabka u shidnay dabka ushid maxaa leeyahay culumta aan gaadhsiinay weeye waxay ardada ka kala jibinayaan kuliyada kala duwan sida kuliyadda nersinka nutritionka midwayfariga medical laboratoryga iyo nersiska ugu dambeyn waxaan fariin u dirayaa ardayda maanta bixaysa ama takharujaysa waxaan idin soo gaadhsiinay heer waxaad soo gaarteen goob aad wax ku kala arki kartaan waxna kusi kala dooran kartaan horeyna uga socon kartaan koley wixii hadda halkaa ka dambeeya jaamacadahaanu u gudbina ardada madaxdooda waynala joogaan ayaga wix intaa ka dambeeya sii gargarayn doona idin hagi doona wayna idinla hadli doonaa insha allah waxaan annaga idinkula talinaynaa idiin soo jeeano u hadlay dhammaan macallimiinta sahan iyo maamulkeedaba waxaan idin leenahay meel baan idin soo gaadhsiinay hadaalina dib ha u dhiganina sheekh cabdirasaaq xuseen ciise oo ka mid ah culamaa udiinka puntland ee gobolka bari iyo cilmi cumar xaaji cilmi oo ka mid a macallimiinta wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha boosaaso ayaa ardada kula dardaarmay in waxbarashadooda aysan halkaasi uga harin waliba si gaara iyo xafladda maxaanku idhahdaa mutakharrijiinta ka baxay ii taabanaysaa maxaa yeelay gabar aan dhalay yaa gabdhaha ka takharrujaya ku jirta waa farxad weyn weeye waxaan kaloo aad ugu sii faraxsanahay haddana gabdhaha iyo wiilasha tirada gabdhaha takharuja ayaa badan wiilashu waa yaryihiin waxaa carab muxuu ahaa ninkii shaacirka axmed shawqi wuxuu yidhi haddii gabadha la diyaariyo ama hooyada acdadta shacban daata ciraaq waxaa shacab yani waxaad barbaarisay shacab xeel leh cayaar ma aha macnaha intaasoo gabdhood oo caafimaad bartay yani mujtamaca waxbay taraayaan gurigii bay wax taraayaan mujtamacii bay wax taraayaan wax weyn bay qabanayaan wele iyagoo kale sii duwanoo takhasusaad badan leh oo ma arkaysaa nooc walba leh oo malasadi leh waxaan kale nutritionka leh kullidan iyo aqsaamtii o dhan waxaway wax weyn ayay u qabanayaan hooyooyinkii bay u gargaarayaan dumarkii kale soo dhowaynayaan waxay noo tahay annagu farxad maxaa awal maxaa ka shaqayn jira meelaha dumar ajnabi ah
runtii farxad bay tahay maanta inaan ka soo qaybgalo xafladdan waxaan rabaa marka ugu horraysa inaan u hambaliyeeyo oo aan idhaahdo hambalyo hambalyo hambalyo ardada maanta qalin jibinaysa aynu munaasabadda qalinjibintooda qalinjibintooda u fadhino waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaad runtii xaqiijiseen hadaf ka mid ahdaaftii noloshiinna waxaad gaadheen guul waxaad maanta u taagan tihiin heerarkii ugu horreeyey ee jaamacadda ama waxbarashada sare inaad ka qalin jibinaysaan waa bilow dhammaad ma aha darajada aad maanta gaadheen waan idinku hambalyaynayaa waxaan idiin rajaynayaa guul iyo mustaqbal wanaagsan oo ifaya insha allahu tacaala dhinaca kale qaar ka mid a ardada ka qalin jebisay kulliyadaha kala duwan ayaa dareenkooda ka warramay iyo siday u arkaan in maanta waxbarashadooda ay ka qaataan shahaadada digloomada magacaygu waa baajo mukhtaar waxaan ka baxay mahadka sahan medical college gaar ahaan kuliyadda nersin waxaan ahay ardada xaji toddobaad oo sanadkan ka qalin jebinaysa kolley dareenkaygu aad buu u kacsan yahay alxamdulilah rabbilcaalamiin na soo gaarsiiyey farxaddaydii xilligan in aan ku gudanno meeshaan lagana hadal siiyo dareenkayaga biresti ba allah baan leeyahay waxaan u mahad celinayaa maamulahayga ustaad aadan sidoo kale maamulahayga ii dhigi jiray fakultiga nersinka qayb ka mida intii ugu baaxadda weyneed maamulo cumar alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan soo gaaray qalinjibintaydii xalfadaydii aad bay u faraxsanahay ilaahayga ila kulmaseeyey in aan soo gaaray xalfadayda qalinjibinta magacay waa siciid axmed bile waxaan ka mid ahay ardaydaas maanta ka qalin jibinaysa macadka sahan medical college waxaa ka mid ahay sidoo kale ardayda qaybta farmasiga ka qalin jibinaysa runtii waa maalin weyn oo farxad noo ah waxaan halka uga mahad celinayaa dhammaan macallimiintii juhdiga badan intii aan waxbarashada soo wadnayna geliyey sidoo kale halkan waxaan uga mahad celinayaa runtii waalidkii inta badan nagu soo dhabaraadaygay na soo garab taagnaa intaan waxbarashada wadnay sidoo kale halkan waxaan uga mahad celinayaa oo farxadda aan la qaybsanayaa dhammaan ardayda aan ka qalin jebinay macadka sahan medical college si gaara ardayda qaybta farmasiga waxaan leeyahay insha allah dadaalka halkaa ka sii wada insha allah markii ay soo gabagabowday xafladda qalinjebinta ardadan baratay cilmiyada kala duwan ee caafimaadka ayaa waxaa la guddoonsiiyey shahaado ka turjumaysa waxa ay barteen halka sidoo kale iyagana ay abaalmarino hadiyadaha guddoonsiiyeen macallimiintii muddada dheer wax soo baraysay yuusuf maxamuud v o e boosaaso halkaad welina kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o e markaana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha gebi ahaanba waxaynu ku lafaguraynaa ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka maraykanka oo dhinaca bariga habeenkii xalay ahaa kulan kala baxa ay fooda isku dareen kooxaha kubadda kolayga ee miami heat iyo boston celtics labadana kooxood oo min saddex kulan soo badiyay ayaa kulankii toddobaad xalay fooda isku daray guriga kooxda boston celtics sidaasina waxaa u suuro gashay kooxda miami in iyadoo gurigeeda ka maqan ay soo guulaysato oo ciyaarta kama dambaysta ah ay sidaasi ugu soo baxdo iyadoo kowda bisha juun ay kulanka koowaad ciyaaraha kama dambaysta n b a-da foodays dari doonaan kooxda denver nuggets oo iyadu muddo todobaada u nasanaysay ciddii labadaasi kooxood soo baxda haddaba sidee ayay ku suuro gashay kooxda miami iyadoo gurigeeda ka maqan oo boston gurigeeda kula ciyaaraysa in ay soo baxdo maxaase helay kooxdii boston oo saddexdii kulan ee ugu dambeysay wacdaraha dhigtay oo guulaysanaysa arrimahaasi waxa ay la falanqeynaya cabdulqaadir samakaab oo ka tirsan wariyaasha v o e da khaasatan kuwa sida weyn ugu dhuundaloola ciyaaraha n b a da ee dalka maraykanka cabdiqaadir soo dhowow ciyaarta dabcan si wanaagsan baad ula socotay sidii u gabidhaclaynaysay iyo heerkan laysla soo gaaray bal haddaad marka hore sharaxdo labadan kooxood ee miami iyo boston kulankii habeenkii xalay ahaa dhex maray sidee ay ku suura gashay in miami ay guul ka hesho boston oo gurigeeda ku ciyaaraysa
waa maadsantahay mascade waa haddii aan soo koobo kooxda boston oo isdhigatay oo guul isa siisay markii ciyaarta lixaad ay dirqi kaga soo badiyeen kooxda miami oo is yidhaahdeen gurigiinaa tegaysaan kadibna miirkaa ka ceshan doontaan marka taas maskaxda ahaan saameynay ku yeelatay iyo sidoo kale ciyaartoyda labada ugu fiican ee kooxda boston oo sidii hore aan u ciyaarin tayram inkastoo dhaawac uu soo gaaray haddana sidii looga barta ma ahayn tuuryadiisii iyo markaa fiirisid iyo jay lebron oo isagana ciyaarta lixaad ahaa xidigii ku suntanaa oo isagana xale ay ka jiiftay oo ay ka muuqatay habacsanaan marka taas ayaa la dhihi karaa haddii aan soo koobo iyo miami oo diiday in ciyaartii afaraad loogu daro waa gartay miami waa usoo noqon doonaa laakiin waxaad carab ku dhufatay jalen brown iyo taydam oo ah laba xidig oo kooxdu ay ku dhaarato labadoodu toddobaatan ama lixdan habeen kasta dhalinayay ugu yaraan marka la eego sida ay u ciyaareen habeenkii xalay weliba ciyaaryahanka taydam oo loo tiriyo ninka kooxda lafdhabarka u ah inuu yahay ma dhaawaca soo gaaray dartiis bay kooxdu u simbiririxatay mise ciyaarta ayaa ka dambadis
dhaawaca soo gaaray qayb ayuu ka ahaa laakiin haddana maskixiyan dabaaldegi aa ka garan kartaa markay miyaami ciyaarta lixaad kasoo badiyeen labada sikana u dambeysay marka isdhigasho ayaa la dhihi karaa oo ka go-naansho weyn ma jirin oo way sahashadeen markay saddex guuroo xiriira gaareen waa laga dareemi karaa ciyaartoyda xitaa haddii ciyaaryahanka u dhaawacmo waxaa laga garan karaa xidigaha kale inay si wanaagsan u ciyaaraan oo ay dhiiga shubaan marka boston waxaa ka muuqday xoogaa jileeca kooxdan waxaa moodaa inay dib usoo laabanaysa siiba jemi butler iyo iyo adabayo iyo lowry aad ayay u muuqdeen marka taasaa la dhihi karaa inay miyaami fursad u ahayd laakiin kooxda miyaami lafteedu saddex kulan ayay badisay kulankii caawa ay badisay ilaa saddex kulan ayay ku qaadatay inay hal kulan badiso inta badanna marka halkan laysla yimaado gurigaagii aad ka maqan tahay mararka qaar way adkaataa in la guulaysto dhankooda marka aad eegto maxaa isbedela oo ka muuqday oo marka laga yimaado boston isdhigashadeeda oo dhankooda ayaga la oran karo guusha waa usahasha
run ahaantii cadaadiskaa aada ugu badnaa kooxda miyaami ciyaar ay geemka afaraad ku dili kareen ayaa kusoo gaartay ciyaarta toddobaad marka cadaadiskaas faraha badan iyo buuqa ku furnaa iyo sida ay u noqon kareen macnaha culeyskii faraha badnaa oo saarnaa ayaa marba marka ka dambey sii kordhaayay kooxda bostonna culeyskaa kasii yaraanayay oo rajadoodiiaa fiicnaanaysay qoladanna marba marka ka dambaysa iyagoo culeyska ku badanaya marka culeyskii badnaa iyo kooxdan oo maaragta ratay inay isku muujiso marka iyo boston oo isdhigatay iyo miami oo culeyska si serious oo dhaba u qaadatay ayaa kulmay waa garta dabcan miami marka la eego waayadii dambe labaron markuu la joogay macalinkii xilligaas watay ayaa weli wata oo dadka qaar ay leeyihiin wuu ka khibrad badnaa macalinka kooxda kubadda kolega ee boston celtics oo markii ugu horeysay kooxda boston laylinaya ugu dambeyntii hadda ciyaarta kama dambaysta ah miami iyo denver ayaa isku soo baxay denver kaalinta koowaad dhinaca galbeedka ayay kusoo baxday kooxdan kale kaalinta sideedaad lama filayn inay halkan timaado miami maxaa laga filayaa labadan kooxood yaase guusha umalaynaysa
mascadbe horta kooxda miami waxay ahayd kooxdii ugu hooseysay ee kusoo baxday ciyaaraha bray ofka ama nicout-ka waxayna kasoo badisay labadii kooxooda ugu fiicnaa eastonka oo kooxda koowaad ee milwaki waxay ku samaysay lama filaynin boston sidoo kale lagama filaynin marka kooxdii ugu hooseysay kooxihii soo baxay ayaa hadda waxay joogtaa finalka guud ahaan horyaalka m b a da marka waxayna sugaysaa ama ay la ciyaaraysaa kooxda denver oo sii nasatay oo iyadana ah tan ugu awooda badan ee m b a da ee gobolada bariga marka ay isugu yimaadeen finalka marka weli kooxda denver ayaa loo saadaalinayaa ama laleeyaha way xoogan tahay laakiin miamina waa kooxda keliya ee dhammaan ciyaarihii ay soo ciyaartay samaysay wax aan laga filayn oo qof kasta oo kasoo sheekeeya waxay caddeeyeen dadka inay qaldanaayeen marka sidii miyay usii wadi doonaan oo denver miyay koobka ka qaadi doonaan iyagoo kaashanaya khibradda macalinkooda mase kooxda denver oo markii ugu horreysay timid haddana loo tirinayo inay tahay kooxda ugu awooda badan ayaa koobka qaadi doonta marka labadaas su-aalood ayaa laisweydiinaya waa garta dabcan adigu cidda badinaysa ma dhihaysid ciddaasa badinaysa am garta
ma dhihi karo haddii la dhaho bandhiga iyo awood ahaan haddii qolo walba wixii ay soo bandhigta loo fiilinaayo markaas waxaa la dhihi karaa iyo sanadkii oo dhan kooxda denver ayaa wacdala dhigaysay laakiin miami ayaa waxay noqotay balay ofka wixii ka dambeeyey koox samaysay wax yani aan laga filin marka way sii wadi karaan waa suurtagal iyo ma lasoo afjari doonaa taasaa isweydiinaya aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir samakaab kooxaha miami head oo dhinaca bariga ka socota iyo denver oo dhinaca galbeed ka socda ka socota ayaa waxa ay kulmayaan ciyaarta kama dambaysta kowda bisha juun haddaba la arki doone
waxaa aad loo wada daawan doonaa jokij iyo jamaal muray iyo jimi butler iyo iyo maarka lowry iyo adabayo marka finaal wanaagsanaa daawan doonaa waa tahay cabdiqaadir samakaab aad baad umahadsan tahay mar kale dhegaystayaal xubintaana ciyaarinta iitaa ayaan kusoo gabagabaynaya inta aynu mar kale dib u kulmi doono waa mascadda oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgel
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markan aynu ku wada nasana mid ka mid a heesahan aynu ku talagalnay
dhirtu raama bixiso ruuc midhaa leeday rayskiyo barwaaqadu wili xudgooyi rayskiyo barwaaqadu wili xudgooyi bilagu maree wadraaligelise isoo eeg rune isoo eeg raxabadano robku u ku horo biyu laba rogmanayaan meel raxabadano robku u ku horo biyu laba rogmanayaan rahayo maroodiga awada rafiiqne rahayo maroodiga awada rafiiqne belagu maree wadiraligelise nay isoo eeg rune isoo eeg
codkaasi fanaanka maxamed salamaan tubaac ayaan kusoo gabagabeynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idin keedmanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
amad ku dhalayo ristu ay isqabatoon lagu raacin xoola reeruu ku badan yiin